barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
wanaagsan dhegeystayaal waa maalin isniina saddex labaatanka bisha sebtembar ee sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washington ay saacaddu tahay lix iyo barkii subaxnimo idaacadeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawin ismaaciil iyo anigoo xuseen bare aadan
qodobada aad dhegaystayaal idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mida dhallinyaro guulo ka keenay doorashadii golaha deegaanka ee magaalada warsheekh haddii aan muhiimaddeena ugu soo laabano qorshaha ka aadan boqolka maalin golaha deegaanka degmada washiiq iyadoo aan taataago doonno dib u heshiisiinta aan ka bilaawi doonnaa waxaan rabnaa inay golahu iyo wasaaradda dib u heshiisiinta iyo hay-adaha ku shaqa leh inay sameeyaan dib u heshiisiin waarta
waxaa kale ood dhegaysan doontaan dhallinyaro ku sugan magaalada muqdisho oo bilaabay barnaamij ay ku ururinayaan dhallinyarada leh hal abuurka kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka maqnayn adoo jannay axaade haween ku aad joojinay adoo jawi caashiq doonay marnaba guji kaari mayo
sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
madaxda qaar ka mid ah dalalka caalamka ayaa maanta oo isniin ay isugu yimid magaalada new york si ay uga qayb galaan shir madaxeedka qaramada midoobay ee ku saabsan isbeddelka cimilada shirkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo culimmada saynisku ay ku baaqayaan in madaxda caalamku ay tallaabo adag qaadaan si loo suurtogeliyo xakamaynta isbeddelka cimilada in ka badan lixdan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ayaa lagu wadaa inay ka hadlaan shirkan oo maanta oo dhan socon doona madaxweynaha maraykanka donald trump ayaan isagu ka qaybgeli doonin shirkan caalamiga ah
madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa sheegay in maamulka madaxweyne trump uu ku fashilmay cadaadiska uu saaray iiraan ruuxaani ayaa tilmaamay in kabixitaanka heshiiskii labadii kun iyo shan iyo tobankii ee uu madaxweyne trump ka baxay ay muujinayso wax uu ku tilmaamay rajaxumada maamulka trump madaxweynaha iiraan ayaa hadalkan sheegay ka hor intii aan uusoo duulin magaalada new york si uga qayb galo shirka loo dhan yahay ee qaramada midoobey ruuxaani ayaa sidoo kale ku eedeeyey sacuudiga iyo maraykanka in ay buunbuuniyeen weerarka lagu qaaday ceelasha shidaalka ee sacuudiga
dhahor wanaagsan dhegaystayaal mar kale dhowaan waxaa magaalada warsheekha gobolka shabeellada dhexe ka dhacay doorasho golaha deegaanka ah dhallinyaro dhowr ah ayaa ka mid noqotay dadkii ku guulaystay doorashada warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle waxa ay ahayd fariin cad oo muujinaysay awoodda dhallinyarada markay gaarto in dadweynuhu isdoortaan degmada warshiiq ee gobolka shabeellada dhexe waxaa ka dhacda doorasho dadka deegaanka ay soo doorteen guddoonkooda cusub gudoomiyaha cusub ee degmada warshiiq waxaa loo doortay xasan maxamed axmed oo ka mid a dhallinyarada deegaanka wuxuu ka sheegay munaasabad lagu caleema saarayey ahmiyadda koowaad ee boqolka maalmood maamulkiisa cusub ee dhallinyarada ah ay qaban doonaan haddii aan muhiimaddeena ugu soo laabano qorshaha ka aadan boqolka maalin golaha deegaanka degmada warshiiq iyadoo aan taataabo doonno dib u heshiisiinta aan ka bilaawi doonnaa iyadoo oo loo baaayo degmadan iyo tuulooyinka hoos yimaada ee ka jiro khilaafyo beelaha wadadega waxaan rabnaa inaad inay golahu iyo wasaaradda dib u heshiisiinta iyo hay-adaha ku shaqa leh inay sameeyaan dib u heshiisiin waarta iyo gogol weyn oo la iskugu keenaayo dadka wadadega tuulooyinka degmada warshiiq gudoomiye xasan wuxuu sheegay inay ahmiyad gaara siin doonaan wax ka qabashada amniga oo xusa inay taa muhiim marka loo eego daruufaha amni ee dalka jira guud ahaan gaar ahaana kuwa dadka soo doortay ee warshiiqu nool arrimaha amniga tuulooyinkan waan ognaha waxay u baahan tahay amni amni haddaa la helin nolol ma jirta amnigu wuxuu u yahay tiir dhaxaad waa muhiimada koowaad ay u baahan tahay tuulooyinka hoos yimaaday degmadu degmadu waxay leedahay station laakiin ma lahan ciidamadii nabad sugudda iyo booliskii waxaan ka doonayna wasiirka arrimaha gudaha iyo hay-adaha ku shaqaaya wasaaradda amniga inay noo sameeyaan hay-adihii nabad sugidda iyo hay-adii booliska ciidamada iyada oo in la- u baahan aan baahiyaha ee gaarka ay qabaan in loo soo dhammaystiro sida agabyadii ay ku holgoli lahaayeen si aan tuulooyinka iyo degmada amnigeedii ayay gacanta ugu dhigno ee u noqoto degmo amnigeedii lagu halay karo golaha deegaanka xasan maxamed axmed gudoomiyaha cusub ee warshiiq oo dadka deegaanka cod ay dhiibteen dhallinyaro ay kusoo doorteen ayaa sheega muhiim inay u tahay inay helaan tababaro maadaama ay yihiin gole cusub oo deegaan oo ayagu isoo doorta muhiim inay tahay inay helaan waayo aragnimo deegaanku waa golo la soo doortay wuxuu u baahan yahay tababaro siminaaro oo dhan waliba leh hadday ahaan lahaayeen dibadaha hadday ahaan lahaayeen degmada in lagu siiyo hadday ahaan lahaayeen golahu deegaanku ka dhisan goboladu in booqasho loogu geeyo si xirfadooda iyo shaqadooda kor uqaadistooda ee aqoontooda uta- u saramar saddexaad qorshaha qaabdhismeedka magaalada iyo dhismaha wadada degmada warshiiq waxaan la kaashan doonaa hay-adaha ku shaqada leh iyo wasaaradeena arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoo aan rabno inaan dhisno wadada isku xirko degmada warshiiq ilaa iyo muqdisho dadka degan degmada warshiiqa gobolka shabeellada dhexe ayaa samaysta golo deegaan oo soo doorta guddoonka degmada waxaana kasoo muuqda dhallinyaro waa tillaabo tijaabo ah oo la doonayo in dadweynaha codkooda ay dhiibtaan waxayna muujinaysaa in dhallinyaradu hadday haystaan fursad wanaagsan haddii la aado cod dadweyne waxaana dadka soomaalida tir ahaan lagu sheegaa boqolkiiba todobaatan iyo shan inay yihiin dhallinyaro cabduqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhegaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo shan iyo labaatanka mitrban xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegayso v o a ee maalin waliba afarta galabnimo
halkaad weli dhegeystayaa nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatan aynu wada dhegeysanno codka fanaanka dayax dalnuurshe iyo heeskiisa farxiya
adoo jannay ahaade haween ku abjooji maya adoo jawi caashaq dooni marnaba guji kaari maayo adoo jannay ahaade haween ku abjooji maya adoo jawi caashaq dooni marnaba guji kaari maayo hadaadiila jirin adunka gacanoy jirada ka dawoobi maayo farxiyoy artaajalka quudan maya qariyey jidiinkana raadsan maayo macaney hadaadiila jirin adunka gacanoy jirada ka dawoobi maayo farxiyoy artaajalka quudan maya qariyey jidiinkana raadsan maayo macaney hadaadila jirin adunka gacaloy jirada ka dawoobi maayo farxiyoy artaajalka quudan maayo qariyey jidiinkana raadsan maayo macaney hadaadila jirin adunka gacaloy jirada ka dawoobi maayo farxiyoy artaajalka quudan maayo qariyey jidiinkana raadsan maayo macaney dareenku jiliinka weyne qofaanad yahayn farxiya ogeyga u jeexi maayo macaanu janjeeri maayo jacayl jacayl la wadaagi maayo dareenku jiliinka weyne qofaanad yahayn farxiya bogeyga u jeexi maayo macaanu janjeeri maayo jacayl jacayl la wadaagi maayo qalbiga ii jeelanaaday anigu jaha wareeri maayo waxaa jamataaxal weeye anigu ku jujoobi maayo qalbiga ii jeelanaaday anigu dhashay hawaareerin maayo waxaa jamata xalweeye anigu ku jujoobi maayo haddaada dhiina ayga joogta gacaloy anigu kaajeesan maayo farxiyoy jabkana kugu daawan maayo quruxkoodan jacaylkana diidi maayo qalilula haddaada dhiina ayga joogta gacaloy anigu kaajeesan maayo farxiyoy jabkana kugu daawan maayo quruxkoodan jacaylkana diidi maayo macane haddaada dhina ayga joogta gacaloy anigu kaajeesan maayo farxiyoy dabkana kugu daawan maayo qurux badan jacaylkana diidi maayo qalilula haddaada dhina ayga joogta gacaloy anigu kaajeesan maayo farxiyoy dabkana kugu daawan maayo qalilula jacaylkana diidi maayo macane dareenku jiliinka weyne oofaanad yahayn faaxiya bogayga u jeexi maayo macaanu janjeeri maayo jacayl jacayl la wadaagi maayo dareenku jiliinka weyne oofaanad yahayn farxiya bogayga u jeexi maayo macaanu janjeeri maayo jacayl jacayl la wadaagi maayo haddaada dhiina ayga joogta gacaloy anigu kaajeesan maayo farxiyoy jabkana kugu daawan maayo quruxkoodan jacaylkana diidi maayo qalilula haddaada dhiina ayga joogta gacaloy anigu kaajeesan maayo farxiyoy
intaasna aynu ku dhaafno heeskaasi nagu loqiniyay fanaanka dayaxdalnu sharkaad kala socotaan oo laanta af soomaaliga ee v o a ururka aqoon-yahanada soomaaliyeed waxa uu ka mid yahay ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada muqdisho waxay xoogga saaraan iskaashiga dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee dhinacyada caawinta dadka taagta daran iyo dhiirigelinta hal abuurka caasha xasan sankey oo ka mid ah xubnaha ururkan ayaa waxqabadka jamciyadooda ugu warantay nuur xasan nuur runtii waxaa siiyeenay barnaamijyo badan oo aan kusoo ogaanayno walaalkaas yarka caawiya xili barnaamijka ah sidoo kale waxaa sameynay barnaamijka hal abuurada oo ruux ahaantii looga faa-iideynayo qof waliba oo soomaaliyeed hal abuurka u haayo in uu kusoo gudbiyo ururka dowladna hal abuurada markay dheer ku fadhiiqdaan si loo bandhigo oo ururka usoo bandhigo Eh, xubnaha ururka maad maaragtay ardayda jaamacadaha oo keliya mise waxaa idinku jira dad kale oo aqoon yahano ah
waxaa ku jira aqoonyahano experiences ah waxaa ku jira ardaya ku jirto oo heer jaamacadeed ah kuwa jaamacadda dhalinyarana ku jira heer waliba waa iskugu jiraa ururka Eh, waxaa ii sheegtay in aad qabateen howlo ay ka mid yihiin eh, maaragtay caawi dadka masaakiinta ah marka howlahaasi goormaa qabateen eh, yaase caawiseen
waxaa qabanay ramadaankii waxaa qabanay dadka si aan baryahooda aan usoo ogaano barnaamijyo dadka naafada ah ku nool gobolka banaadir ayaa qaar ka mida ayaa xarumahooda ku booqanay dabadeedna aan ogaanay bahyaha ay qabaan kadib ayaa horeen seef ayaa usii galnay dhanka hal abuurka oo kale eh, sidee u wajahdaan dhanka hal abuurada hal abuurada waxaa u wajahnaa qofka waa boys ama qodob ka mida ururka shuruudihiisa dadka nina ay u qayb qaadan karaan xur u yahay qofka inuu hal abuurkiisa uu kusoo bandhigo hal abuurada tusaale ahaan qofka barta jaamacadda beeraha oo kale maadaama oo dhulkeena dhul beereed uu yahay hal abuur cusub oo beeraha ah haddii uu keensado waa u qornaa waxyaabo badan ayaa usameynaa sida qofka tiisii markay populationka dadka badankooda markay wax loo soo bandhigaayo si public ah ee ugu fududaato markii hal hal qof la yiraahdo dad hal abuurada leh laakiin aan awoodinaa jirto in dad badan iskugu yeeraan ee usoo bandhigaan si dardeed waxaa u fududeynayna qof waliba oo soomaali ah oo hala abuur haayo hal abuurkiisa inuu ka miro dhalo waa qodob kamid a qodobadeena aan ku dhiirigelinayno dhamaan dhalinyarada iyo dadka aqoonyahanada ah waa garta marka hadafkiina muxuu yahay inagoo og in eh, aqoon-yahano badan oo soomaali ah ay jiraan ururo badan ay jiraan oo qabta howlaha idinka aada hadda qabataan hadafkeena waa sidii uu ku horumari lahaa gebi ahaan wadankeena dadkana ay ku horumari lahaayeen runtii waxaa kamida barnaamijka arjilena meel nabada gaarsiino oo wadankenada oo ah olaha af soomaaliga oo rabno dadka waxyaaba jiro oo dadka been abuur looga dhaadhicsiyo qofka aan wax qori aqaanin ama waxa aqrin aqaanin waxyaaba been abuura loo sheegaa sias darteed dib u dhaca oo madood ayaa imaaneysa si aan u imaanin qof waliba waa inuu wax aqriyo waxna qoraa maadaama uu ururka aqoonyahano soomaaliyeed uu yahay saas ayaa rajeyneynaa horumarka intaas inta badan waa sii rajeyneynaa in hal abuurada la aruurinaya ee noqon hal abuuro gabyahaada wadanka wax tara inay noqdaan rajeyna waxaa ku tari lahaa runtii qof waliba oo barnaamijyadan shinseeya ama raba in inuu wadanka horumar gaaro ama ka qayb qaato iyo qof waliba oo hal abuur ahaayo waxaa rajeyn lahaa in hal abuurkiisa oo la soo gudbiyo oo noqdo hal abuurkiisa midweere dhala sidaas ayaan dhihi lahaa
taasi waxay ahayd caashaa xasan sankey oo ka mid a xubnaha ururka aqoon-yahanada soomaaliyeed oo ugu uramaysay nuur xasan warkaa kala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya axmed cali sheekh
balanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha madaxweynaha xidhiirka kubadda cagta adduunka ee fifa ayaa waxa uu ugu baaqay madaxda horyaalka dalka talyaaniga ee zeri aad ah in ay soo saaraan ciqaab la mid ah tan laga adeegsado horyaalka brimer liiga taasi oo garoonka ka mamnuucaysa qof kasta oo lagu helo inuu sameeyo midabta koor yana infantino ayaa waxa uu hadlayey kadib markii axaddii kulan dhex maray kooxaha atlanta iyo fiorentina ee horyaalka dalkaasi la hakiyey kadib markii ay qaar ka mid a taageerayaasha ku hadleen erayo midabta koor ah oo ay la beegsadeen ciyaartooyda garoonka qaarkood dalka ingiriiska ayaa qof kasta oo lagu helo isirnaceeb ama midabta koor waxaa laga mamnuuca dhammaan goroommada kubadda cagta ee dalkaasi ma lahaan kartid bulsho midabta koor uu ka dhex jiro marka ay noqoto kubadda cagta ayuu yidhi infantino waxaana uu sheegay in xaaladda talyaaniga ay tahay mid u baahan in wax badan laga beddelo ciyaaryahanka garabka midig ee weerarka ka ciyaara ee kooxda fiorentina islamarkaana u dhashay dalka baraaziil dalbeert ayaa garsoorihii ciyaartii dhex martay fiorentina iyo atlanta waxa uu sheegay in uu la kulmay midabta koor oo ay ku hadleen qaar ka mid ah taageerayaasha kooxdii ka soo horjeeday ciyaartaasi ayaa waxay ku dhammaatay barbadhac laba gool iyo laba gool ah waxay tani ay ka dambaysay kadib toddobaad uun ka hor markii sidan oo kale ciyaaryahan romelu lukaku uu la kulmay midabta koor kaga imaanayay qaar ka mid a taageerayaasha kooxda kaileri ciyaar dhex martay kooxdiisa inter iyo kooxdaasi dhinaca kale kooxda kubadda cagta manchester united ayaa waxa ay mar kale wajahday guuldarro kadib kulankii ay shalale ciyaartay naadiga westham ciyaartani oo ka dhacday garoonka london stadium ee kooxda westham ayaa man united waxaa looga adkaaday laba gool iyo waxba kooxda united ayaa iminka waxa ay leedahay oo keliya siddeed dhibcood kadib lix kulan oo ciyaartay waxaana ay ku jirtaa kaalinta sideedaad qaar ka mid ah ciyaaryahanadii hore ee kooxdaasi sida geri navel iyo roykin ayaa waxa ay sheegeen in ay ka walwalsan yihiin xaaladda kooxdaasi islamarkaana ay u muuqato in sannadkan xitaa aanay ku soo biiri karin kaalimaha ugu horreeya horyaalka ee kow ilaa lix oo inta badan ay tiigsato sidoo kale ciyaar shalay dhacday oo kooxda chelseaa ay ku martigelisay naadiga liverpool ayaa waxay ku dhammaatay laba gool iyo gool oo kooxda liverpool ay ku badisay guushaasi ayaa waxaa ahayd guushii lixaad oo xiriir ah tan iyo markii horyaalka uu bilowday waxaana kooxda liverpool ay horyaalka ku hogaaminaysaa siddeed iyo toban dhibcood iyadoo iminka aan xitaa barbadhac gelin kulamadii ay ciyaartay ciyaarihii kale ee dhacayna kooxda arsenal ayaa waxay saddex iyo laba kaga adkaatay naadiga aston villa crystal balesna waxa ay barbadhac gool iyo gool isla dhaafi waayeen naadiga wolfis horyaalka dalka sbain haddii aynu eegno kooxda real madrid ayaa waxa ay gool waxba kaga adkaatay kooxda sevilla oo marti ay u ahayd waxaana goolkaasi u dhaliyay ciyaaryahan karim benzema atletic club waxay laba i badgashay naadiga deportivo albas valencia iyo laganes oo kulmana ciyaartooda waxay ku dhammaatay barbadhac gool iyo goola isbanyol waxaa saddex hal kaga adkaatay naadiga real sociedad oo marti ahayd halka mayorka oo u safartay naadiga gatafe looga adkaaday laba gool waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay afar iyo laba oo kooxda gatafe ayaa laba gool saraysay horyaalka zeri aada kooxda suolaha ayaa waxay saddex xibar jirtay naadiga sbal bolonya iyo roma oo kulmana waxaa laba gool iyo gool ku adkaatay kooxda roma naaboli u safartay kooxda legiana waxay ku soo adkaatay afar gool iyo gool samadori waxay hal iyo ebar jirtay naadiga torino atlanta iyo fiorentina laba iyo laba ay ku kala bixi waayeen laziana waxay laba gool iyo waxba ugu awood sheegatay naadiga barma horyaalka dalka jarmalka laba kulan ayaa xalay dhacay kooxda brushi moshladbach waxay laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga dusseldorf halka entrek frankfort oo mashigilka kooxda brushi dortmond ciyaartoodii ay ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah xubintii ciyaarahana waa naga intaas
haatana dhegeystayaal haddaan idiin dulmaro qodobada wararka caalamka u door koran waxaa ka mid a madaxda qaar ka mid ah dalalka caalamka ayaa maanta oo isniina isugu yimid magaalada new york si ay uga qayb galaan shir madaxeedka qaramada midoobey ee ku saabsan isbeddelka cimilada shirkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo culimada saynisku ay ku baaqayaan in madaxda caalamku ay tallaabo adag qaadaan si loo suurtogeliyo xakamaynta isbeddelka cimilada adduunka inka badan lixdan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ayaa lagu wadaa inay ka hadlaan shirkan oo maanta oo dhan socon doona madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isagoo aan ka qaybgeli doonin shirkan caalamiga ah madaxweynaha iiraan xasan ruuxani ayaa sheegay in maamulka madaxweyne trump uu ku fashilmay cadaadiskii uu saaray iiraan ruuxani ayaa tilmaamay in kabixitaanka heshiiskii labadii kun iyo shan iyo tobankii ee uu madaxweyne donald trump ka baxay ay muujinayso waxa uu ku tilmaamay rajaxumada maamulkiisa madaxweynaha iiraan ayaa hadalkan ka sheegay amaba sheegay ka hor intii aanu usoo duulin magaalada new york si uu uga qayb galo shirka loo dhan yahay ee qaramada midoobay ruuxani ayaa sidoo kale ku eedeeyey sacuudiga iyo maraykanka in ay buunbuuniyeen weerarkii lagu qaaday ceelasha shidaalka ee dalka boqortooyada sacuudiga
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen oo inala socodsiinayay qodobada warka ugu door karoon halkaa dhegaystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o da idinkoo dhegaysanayay barnaamijkii duhornimo ee dhalinyarada haddii aynu iminkana dhinaca heesaha eegno baan idiin soo qabto hees uu inoogu luuqaynayo fanaanka da'da yar cabdirasaaq anshax
arrinkayga waagaa adooni ogsoonay arinkaygo agaan ergaan diran jiray arinkaygo agaan ergaan diran jiray arinkaygo agaan ergaan diran jiray arrinkaygo agaan ergaan diran jiray كلبحة إليسكي كلبحة كلبحة كلبحة إليسكي أبتادي قبحي جري كلبحة الضوف كان بريكو أستيسنا كلبحة يا رما أبان كاقديقي جري كالبحة أرماها أبان كاقديقي جري كالبحة إليسكي كالبحة كالبحة كالبحة إليسكي أبتادي قبحي جري كالبحة الزوف كان بريكو أسقيسنا كالبحة أريمة حبا كاقديقي جري كالبحة أريمة حبا كاقديقي جري ولشada warkeeda dhigay warkeeda dhigay ولشada warkeeda dhigay warkeeda dhigay xubbigana haddaan idin barya urika uga dhiga waata watan xidhi albaabkii ka ilbaxay ka ilbaxay afaafkiyo aqalkaad ku nooshahay irridiisa goorta ubax kugula sugi jiray ka ilbaxay ulashada warkeeda dhigay warkeeda dhigay ulashada warkeeda dhigay warkeeda dhigay xubbigana haddaan idin barya urika uga dhiga waata watan xidhi albaabkii ka ilbaxay ka ilbaxay afaafkiyo aqalkaad ku nooshahay irridiisa goorta ubax kugula sugi jiray ka ilbaxay kailbaxay anuuye anuuye aduuni ogsoonay waa hagaag dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo gabagabaynayna barnaamijkii dhallinyarada ee duhurnimo oo aan idinla socodsiinanay xuseen ee barre aadanaya anigoo cabdixaafid cawal ismaaciil waxaanu kaga tegaynaa heestaasi cabdirasaaq anshax ka ilbaxay jacaylkii dartaa iyo arringa jiray tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo ulashada warkeeda dhigay warkeeda dhigay xubbigana haddaan idin barya urika uga dhiga waata watan xidhi albaabkii ka ilbaxay ka ilbaxay afaafkiyo aqalkaad ku nooshahay irridiisa goorta ubax kugula sugi jiray ka ilbaxay kailbaxay anuuye anuuye aduuni ogsoonay arrinkaygo agaan ergaan diran jiray arrinkaygo agaan ergaan diran jiray arrinkaygo agaan ergaan diran jiray arrinkaygo agaan ergaan diran jiray kailbaxay anuuye anuuye aduuni ogsoonay arrinkaygo agaan ergaan